subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax sabti ah bisha juunna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka waxaa si wada jir ah idiinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo ka hadlaysa muusiga oo la sheegay inuu dawo u yahay maskaxda aadanaha
miiskuna dadka xiiseeya maaha dadkao dhan dadka xiiseeya miisiga ama ahaadan ama ha xiiseeyeen qalabkan isku dhacay ee la tumayo ama ereyada la socda ee inagu soomaaliya ereyada macaan ee qofkan heesiya uu qaadayo waxay aaminsin waxay ilowsin karaan qofka xanuunka iyo iyo niyadjabka ku dhici karaa sida awadeed wax weyn buu u tari karaa waxaad kaloo maqli doontaan sababta ay salka ku hayso dilalka soo noqnoqday ee dhallinyarada soomaalida ah ee deggan gobolka minnesota oo ah gobolka ay soomaalidu ugu badan yihiin maraykanka sidoo kale waxaan idiin haynaa xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan magaalada nairobi sannado badan iyagoo wakhtigan ka walaacsan covid nka iyo dadka oo kale xirxiran oon isu socon karin balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa guul weyn ku tilmaamay warbixin ay soo saartay wasaaradda shaqada ee dowladda maraykanka warbixintan ayaa sheegtay in heerka shaqala-aanta ee maraykanku uu hoos u dhacay wasaaradda shaqada ee maraykanka ayaa sheegtay in heerka shaqala-aantu uu gaadhay in ka yar boqolkiiba afar iyo toban taas oo ah tiro ka badan intii markii hore la saadalinayay maadaama uu cudurka covid nteen uu saameeyey dhaqaalaha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay in in ka badan laba milyan oo qof oo maraykan ah ay shaqooyin heleen bishii tagtay banaanbaxyada looga soo horjeedo dilka nin madow ah oo ay booliska maraykanku ku dileen gobolka minnesota ayaa weli ka socda qaybo badan oo ka mida dalkan arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo baraha bulshada lagu faafiyey muuqaalo cusub oo cadho dhaliyey muuqaaladan cusub ayaa muujinaya qaar ka mid a askarta booliska ee maraykanka oo si xun ula dhaqmay dadka dibadbaxaya maamulka magaalada buffalo ee gobolka new york ayaa shaqada ka fadhiisiyay laba askari oo laga soo duubay muuqaal muujinayay iyaga oo kala tuuray qof da-weyn oo caddaan ah kaas oo madaxa dhulka ku dhuftay islamarkiina dhiigbaxay loolana cararay isbitaalka
aan ku bilowna khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegay in dhegaysiga muusiga gaar ahaana dadka iyagu jecel inay dhegaystaan muusiga uu kor u qaado difaaca jirka qayb ka qaatana caafimaadka maskaxda gaar ahaana xilligan oo dadku uu ku dhacayo xanuunka covid nka uu hayo meelaha qaarkoodna karantiilka ku jira haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan cudurka covid nteen oo si weyn dunida u saameeyey oo aan ilaa iminka daawo ama tallaal loo helin ayaa sabab u noqday si aan u fidin cudurkaasi in meelo gooni a lagu hayo dadka uu cudurku ku dhacay arrintaasi oo saameyn ku yeelatay nafsiyadda iyo caafimaadka maskaxda ee dadka laakiin khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegaya in arrintaasi uu muusigu iyo heesuhu ay kaalin wanaagsan ka qaadan karaan xal u helideeda sida uu faahfaahinayo doctor aadan cabdilaahi ismaaciil beergeel oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna nool dalka canada qofka bukaankaa ama ha qabo covid nteen ama cuduro kale waxaa la soo darsadee werwer iyo cabsi mararka qaarna qofku waxaa u galaa depression haddii aad depression gashana dee xanuunkaagu sii xumaadaa waxaa laga yaabaa inay halisba gasho covid nteen ama cudurkan iminka cusub ee covid nteen la magac baxay waa cudur halisa waana ku cusubaya adduunka qofka xanuunka iyo xumadda ka sokow waa la karantiimeynaya qofka marka cidlanimo aanay ka ag joogin ehelkiisii ayuu dareemayaa mar kastoo qofkaasi helo wax niyadda u dhisa ama haduu ama ha ahaato haddii uu dhegeysto aayadaha qur-aanka ah weliba haddii uu fahmayo micnaha qur-aanka ama haddii uu aalad halimka isticmaalo oo uu reeb familigiisa iyo qoyska kula xidhiidho whatsappkan iyo mobilkan iyo waxaan ula xidhiidho waxaasoo dhan waxay qofka ka ka caawinayaan inuu inuu u yeesho xamilaad xanuunka haya niyaddana way u dhisayaan muusikuna dadka xiiseeya maaha dadkao dhan dadka xiiseeya muusiga ama ahaadan ama ha xiiseeyaan qalabkan isku dhacay ee la tumayo ama ereyada la socda ee inagu soomaaliyadn ereyada macaan ee qofkan heesaya uu qaadayo waxay aamusin waxay ilowsin karaan qofka xanuunka iyo iyo niyadjabka ku dhici karaa sida aawadeed wax weyn buu u tari karaa waxaa jira daraasado ka baqan ka badan afar boqol oo laga sameeyey muusiga waxaana dhaha music therapyna waxay ka mid tahay siyaabaha actually si runtaa loogu daweeyo cudurada maanka qaarkood maaha kulligood qaarkood waxaa la caddeeyey in muusigu uu wanaajiyo qofku siduu ula ula tacaalayo ama uga hortagayo ama ugu adkeysan karo ama iska difaaci karo cudurada waxaa la caddeeyey scientifically aayad la yidhahdo immunoglobulin a iyo si unugyo la yidhaahdo natural killer cells waa cellskan dilaad waxyaalaha jirka soo weerara inay kartidooda korodho marka music la dhegeysto daraasado dhowaan la sameeyey oo looga sameeyey carruurta yaryare emergencyga qaliinka loogu sameynayo waxaa la ogaaday haddii ilmaha yar markan xiidka wax laga siinayo loo garaaca music inuu ka xamili karo xanuunka ama inuu ka badsan karo xanuunka si uga xamilaa ka aan loo tumin marka musicu dhowr nooc weeyaan dee mid waa codkan soundka iyo vibrationkan musica isku durbaankan iyo qalabkan la tumayo waxaa taa inaga inoo raaca erayada la socda ee heesaha iyo waxaan messajka ay gudbinayaan dr aadan bergel ayaa sheegay in maskaxda bini'aadanku ay u baahan tahay in ay nasato islamarkaana uu muusigu kaalin weyn ka qaadan karo arrintaasi isagoo tusaale usoo qaatay khibradda uu arrintan u leeyahay
xusenow anigu horta muusiga qura ma xiiseeya quraankana waan xiiseeyaa oo ilaa percent micnihiisana waan fahmaa waayo carabi baan iskuulka marka hore ku bartay marka markaan shaqada ka tago weekendka anigoo shan cisho soo shaqeynayo weliba shaqadeedu waa hadal iyo mental illness dadan la hadlayo anoo daalan markaan fiidka guriga tago waxaan daartaa qaraamigii tamba dhaansiyo just waa anigu dee dhaansin iyo tumashay maha waan fadhiyaa waan dhegeysta ereyadan dhuuxaa marka anigoo happyans ka seexdaa subaxda aroortii markaan soo tooso jimcaha sheekhyadaan jecelahay qur-aanka akhriya mid ka mid aan daartaa niyada ii degto way fadhiisataa marka dee waxyaalo badan tusaal xitaa xayawaanka haddaad u fiirsato bal geel jiraheennii eeg geela waa u heesaan markuu foorida iyo muusiga isku daro geel jiruhu ee koorta iyo isku dhacaan waxaad arkaysaa geeliyo si fiican tallaabada isu helay nimankan hawl hawsha wada ee geela waraabinaya ama beerta qodaya ama nimankan wasaadinta ka shaqeynaya daaraha markay shaqeynayaan haddii muusig shitaan waxaa xanuunka beenka iyo iyo magaranaysaa daalka ayuu muusigu ilowsin karaa sidoo kale hadday jecel yihiin oo dad ahlu diina yihiin oo diinta ku fiican maha in muusiguna hadday shitaan xitaa aayado qur-aan ah oo qof waliba jecel yahay oo sheekha sheekhadu way kala cod waa kala cod fiican yihiine qof waliba sheekha uu jecel yahay codkiisa si fiican loo saaro de iyaguna isla meelshii meel lamid bay taabanayaan marka anigu waxaan rumaysanahay muusigu inuu ka mid yahay waxyaalaha qofka xanuunada qaarkood maanka xanuunada maanka qaarkood dadka weliba xiiseeya aada u caawin karaa qofka haddaan muusiga jeclayn oo noys u haysto iyo maqaylo iyo dhawaaq uu iga xir ku leeyahay dee ma anfacayso lakiin dadka qaar baa jira markay maqlaan qiirooda oo niyadooda kacdo oo dee oo dee madaxa ruxayo marka kuwaasi waqtiga ay rafaadsan yihiin ama ay xanuun qabaan ama ay bayn la dhiil la tacaalayaan haddii muusigiisi loo saaro way fiican tahay anigoo waxaan jeclahay heesihii hore dee dadkii horean ahay inkastoonan dee dadkii sii horeeyey horeey ahayn haddana dee relatively dadka imika marka loo eego qeybta salaan ku jira qeybta waaweyn baan ku jira muskan imika badanaa ima taabto laakiin waxay taabto sii hore fanaaninkii hore ay qaadi jireen maandeeq iyo maxamed saleebaan iyo weliba heesta haddaan kuu sheego aad ii saari lahayd maanta haddaad heli karto waxaa kamid a heestay wada qaadaan maxamed saleebaan iyo maandeeq oo la idhaahdo ninkan caashaaqu taabay oo tallaaba u diiday oo ah muusigii hore maaha midin cusub alfan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo soo diyaariyana lana socodsiinaya warbixintaasi ku salaysan muusiga iyo maskaxda ibni aadanka halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka walaacsan xaaladda noloshooda iyadoo ay jiraan duruufo dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus waxaa kaloo ay sheegeen qaxootigani in dhibaato ay ku qabaan ciidamada booliska ee kenya ee dhowaan ay dowladdu geysay waddooyinka laga soo galo xaafadda islii kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay si ka duwan dadka kale u xakameeyaan dhaqdhaqaaqooga nuurto xuseen cali oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa dhibaatada ay dareemayaan iyo saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay uga warantay wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed magacayga saddexan waxaa la yidhaha nuurto xuseen cali maamo lixda jira ahay lix iyo toban sana qaxooti ahay afar sana falaysugaan ahay sanadkan mid ka daran weligay ma arag waxaa la leeyahay qofka sakorta qabo oo dhiikarka qabo maba dhex geli kara bulshada si fududuu ku qaadaya bakteriyada ka carara daawo ma haysano daawada waxaan u doonan jirnay toonka riski boonti ma gudbi karno urumasantaa u doonan jiray ma imaan kartidaa la yidhi qof soo dirso qof cudur aadaysa ma jirto qof walba waxay leedahay anma cuduraa aadi karaa hadda maalin dhibeed gabarra aniga dhalo jiran iyadana qaxooti ah oo uur leedaha way dhacday isbitaalaa u qaaday sharci ma haysta aniga sharcigii oo dhan waa layga qaatay maalintii falaasugaha a ahay waa layga qaatay sharci waa layga xaraystay
afar sanaad sugaysay falayt marka maxaa kugu dhacay falaytka awey falaydkii daraama dadkuu soo rida ahay oo yidhi mar raba afrikaankan iga daadiya saasaana lagu daadiyey tala ahayna male daawo sakor ma haysanno turdhiikar ma haysanno macaawino kale ma haysanno dadkan tuugi jirnana meel kastoo nalaga soo xiray shalay hadda gabadha xanuunsata meeshaa naqaska ku xishoon la yidhi marka aan gabadhi fiiriyey
afar sano marka muddadii afarta sanaa wax xiriiro ay kula soo sameeyeen u n c r iyo waa i rideen lebis hadday rideen waxay i dhaheen warqad soo qoro oo oo aad naga codsanaysid ee Ay, warqadda waa u qortay wax jawaabana kama haayo intuna sharcina ma haysto ee, xaggana waxba kama haysto haddana karoonaba yimid bu karoona markuu yimid ee, waxaabana ku dhaca qalqal cunto ma haysano waxaan haysano male daawo ma haysano daawo ma haysano waxaan haysano male cunto ma haysano dadna caawina male qofkii soo aada wuxuu le u ma socon karo
caruur maxaa kuu jooga hadda imisa caruur hadda meeshan waxaa ii joogo go- s- laba aniga aan dhalay saddex aniga aan dhalay iyo gabara ayeeyu aa jooga hooyadeed aabeed dhinteen oo agoon ah oo iyadoo laba sana jirta hooyadeed dhimatay oo aniga aan soo watay xilli adag baa lagu jiraa ka waran korona iyo sida uu u saameeyey ama uu idiin saameeyey qaxootiga soomaaliyeed ee nairobi gaar ahaan islii dhibaato weyna nagu haysto daawo ma haysano dhaqaalo ma haysano qalqal wuu noo dheeryahay abarnabad karoona dhacay haddii la yidhaahdo ee, oo- sokorta way kacaysaa dhanka dhaqdhaqaaqa ka waran shaqa ma jirto waa iska fadhinaa meeshan Ah, waa iska fadhinaa wax aan hayno male waxaan isleenahay guriga haddaad joogtiin sokortaaba idinku sii kacaysa iska indhaha isku fifiirsada magaalada tiigaasaa la tuuraa balaayaa la tuuraa meesha oo rafaad Maba jiro- miiska maxaa ku iibisaa miiska miiskan waxaan ku iibiyaa timir iyo caanageel iyo buskut buskutkaana ku- Ah, buskut.
timir iyo caanageel Ay.
iyo biyahaasaan ku iibiyaa dii wax laga gato kaas sidee hadda wax lagaaga iibsadaa xilliga xabab lagama iibsado shal dhana hadda gadaya saddex afar boqolaa laga iibsada waa afar- afar dolar afar doolar laga iibsada Ay, xalaa laba saacan ku gaara askarta iyadoo meeshaan cararayso ay, kaas haddana afar kale laga iibsada ay.
iyadoo la kala cararayo waa ka guri kiriis kama dhiibi karno waxba ma haysano daawo ma haysano rifji bun u doonta aan leeyahay daawada markii nala soo qoro urumasanta u doonta huruma mu gudbi karna askarta waxay leeyihiin islii karoona ku jira ma soo gudbi kartiin Ta karooni maalin hore intaan daawo doonta waxaa laigu yeeray gaariga oo oo dadka tiibeeda iyo ka daawayaalkaas ee, oo jigshuwan fariisaa la yidhi inta warqadaan la soo baxay kaaraan leeyahay ani kaarkii aan la soo baxay oo operatiinka wadnaa saasaa marka ee, aa laygu yidhi or iska bax biyaa la ii keena waa soomanaha ar biyo macabaaya ani daawadina waan ka soo noqday xaaladdeena waa bariga dhexe warqadahan qaadanaa oo baakadaha daawada ka dhammaadeenaa farmashiyaasha la aadnaa haddii dad wax noo gadaayo aan helno aan ka raadina Aan- qalabkan looga hortago cudurka korona ee af- eh, afxidhashada iyo faradhaqa iyo ma heshaan ma helno sh- shaambaa meelahan ka gadanaa naagaha isku dardaro muxuu ahay tood geedahana anagaa gadanaba afka lagu xiro kuwan waa waxana caawiyo naga siiyo male meeshaan waa ku baaba'sannahay wuxuuti haddaannahay dalkii ka waran rajada aad ka qabtaan hadda dalka waaba u jeedaa wuu kasii daraya mar walbaba soomaaliya dagaalaa ka socdo waxaa jiro dadbaa ishertinaya laba qiilo xoog leh gabagabadii fariintaada maxay tahay qaxooti haddaanahay meeshan waa ku dhibannahay qaxootina wax nama siiyaan keeyaan nama nihin dhaxdan ku dhunnay in wax naloo qabto qaxooti haddaanahay lix iyo toban sana qaxooti ah afar sana falaysuga ah wax aan haayana male oo macaawino ah aadaa umahadsantay maamul waayo bilaahi tawfiiq aad ayay u mahadsantahay taasi waxay ahayd nuurto xuseen cali oo ka mid a hooyooyinka qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi oo u warramaysay khadar maxamuud xareed
gobolka minnesota oo jaaliyadda ugu badan ee soomaalida waqooyiga ameerika ee degan tahay waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dilalka dhallinyarada ay ka dhacaan asalka mushkiladda ayaa hogaamiyaashu waxay ku sheegeen dhallinyarada oo aanan haysan shaqooyin kadib markii qaarkood aysan helin fursadihii waxbarashada iskuulaadka aasaasiga ah oo ay ka baxeen ayagoo darooga bartay saleebaan ciise oo u tartamaya aqalka duqowda sanadka ee minnesota degmada konton iyo sagaalaad ayaa haddaba ii warramay dhowaantan maruu nagu soo booqday magaalada washington d c abbaayay kub- een, dilalka soomaalida ee maciyaalkan isdilaya waxyaabo badana sal u ah marka hal wax laguma eedeyn karo midda ugu horeysa waxaa waaye waalidiintii oo degan xaafado iska low income ah oo magaaladii guryihii o dhan laga soo xirxiray midda kale waxaa waaye iskuullada iyo ciyaalada badanka soomaalida ee dhigtaan oo in lacag ku filan oo lagu baro waxbarasho tayo leh ee statetka uusan siinin markii loo barbardhigo xaafadaha ee suburbka sida edina em, plymouth minitaanka waxaasoo kaleeto woodbury xitaa marka cunugii haddii waxbarashadiisa dhisnayn ama uusan haysan programme after school caawiya markuu drop out noqdo ama uu ka qalinjibiyo iskuolkii jaamacaddiina yidhahda heerkaaga wuu hooseeyaa waxay ku bilowda waxyaabo badan sida saaxiibo xunxun intay usoo dhuuntaan inay daroogada baraan markii hore waxaa laga dhihi jiray xashiish beecabaan ama khamri hadda laakiin waxay bilaabeen kaniiniyada naarkaariga oo fake ah magaalada lasoo geliyo ama kuwo ay kasoo xadaan farmashiyaasha meelo kaleeto marka taas maxay noqonaysaa qofkii maskaxdiisa inaysan joogin oo cunugii uu galo gang members oo markaas ayaga israadsadaan midda kale waxaa waa shaqo la-aanta qofkii markuu noqdo teenager uu jaamacadna ku jiran uusan camal haysan haddii uusan haysan wax shaqo ah uu asaga wax iska taro hadday tahay wuxuu asaga u baahan yahay ama hadday tahay reerkiisaoo danyara waxay u baahan yihiin qofkii waxaasoo kalo geli waa tahay wax walba waxaa laga fiiriyaa aas-aaska halka ay ka bilowdeen dhallinyaradan waxaa laleeyahay waxaa xumeynaya waxaa waa iskooladay ka baxaan oo iskuulladay dhammaysan weeyaan mustaqbalkoodiiyaa hallaabo marka mustaqbalkoodii hoose uu soo hallaabo ayaa haddana marka dambeeto ay sidaasi ku galaan kooxahan qowlaysatada iyo isdilka iyo dhibaatooyinka maxaa keenaya iskoolada laftirkooda inay ilmaha dhigan waayaan oo ay darab out garayaan ama ay ka baxaan abaaye waxaa waaye hadda gobolka minnesota inkastoo layirahdo gobollada ugu dhaqaalo fiican u jiraa farqiga u dhexeeya dadka minoritiga madowga ama soomaalida iyo ciyaalka caddaanka aada u weyn yahay waxaa jira muxuu ahaa gaab aada u weyn statekana mar walbaba wuxuu isku dayaa in uu arinta saaro minishiibiyada ama siliyaasha ay kasoo qayb galaan dowladda hoose laakiin ma rabaan inay dhibaatadii kor ka bilaabaan aqalka sare oo gobolka la yidhahdo maxaa baxay lacagtee siina iskuullada haddaa bixina ma lala xisaabtamaa hay-adaha fiiriya iskuullada iyo siday wax u baraan dadka maxaa keenayo inuu u dhaqeeyo farqi weyn dadkan minoritiga ah iyo dadkan caddaanka ah ma rabaan in laga jawaabo mar walbaba arrintii hoos baa laga fiirinaya marka laakiin dhibaatada ugu weyn waxay naga haystaa kor iyo madaxda iyo sida ee lacagaha ugu qaybiyaan iskuullada ma isku siba maxaqba waa maya iskuullana intay rabaana loo dalbaa kuwana lacagtiyaa lagu yarayaa macallinkii waxbaraya ilmahana wuxuu aadayaa iskuulkii lacag fiican siinaya
waayahay hadda soomaalidii waxay ku biireen minnesota aqaladii aqalka koongareeska aad ku jirtaan aqalkii hoose sidoo kaleeto waxaad ku jirtaan gobolka stateka hadda sida adigan ayaaba u cararaysidba sanadka isla gobolka maxaa waxaasoo dhan ay wax uga bedeli la'da haddii soomaalidii ay yihiin dad muuqda oo jaaliyad ahoo xoogan oo gobolka ay ugu xooganayeen maraykanka ay tahay abaaye horta dad badan way noogu jiraan aqalka sare oo washington waa gabar baa noogu jirta aqalka hoose minnesorana waxaa noogu jiro wiil iyo gabar laakiin minnesora sanadkana looguma jiro midda kaleeto waxaa jirta dadka way dadaalayaan mar walba organisationno badan oo nonprofityaa jira mar walbaba wax ka shaqeeya hadda wiil waxaa jiro aad ooga cadcad organisationada jiro rangaray organisation layirahda aflax oo ciyaalka after schoolka iyo tuurar garaya marka waxaa usii baahana intaas in ka badan in laisu imaado oo haddana isku af iyo isku meel iyo isku talo lala imaado stateka loo hordhigo ma aha inaa hadba mid uu wax la imaado oo lais imaana marka waxaa umraysa waxay naga maqan soomaalida isku xirnaanshada inay xoogaa naga hoos baxday adiga hadda waad cararaysaa waxaad u socotaa ood u tartamaysaa kursiga sanadka ee degmada aad ka musharaxan tahay ood rabtid inaad ku biirto soomaaliga ugu horreeya ayaa tahay maxaa kugu dhaliya abaayan waxaa igu dhaliyey markaad aragtay dhibaatooyinka soo socda marka aniga ahay qof wax ku bartay xaafad ka baxsan minneapolis oo waxbarasho fiican soo qaatay haddana jaamacad private tegey marka arko wiilal soomaali ama gabdho soomaali oo high school intay ka qalinjibiyaan aqoonin sida xitaa loo qoro resume waa waxa ugu iisisan oo shaqo lagu raadsado ama aqoonin s ayg ay ku geli lahaayeen jaamacadda la weydiiyey qori karin taas waxay kugu sameynaysaa qalbijab le dadkan afar sana laga soo halayay iyo dugsigii hoose iyo dugsiga dhexe waa laba iyo toban sano oo noloshoodii ah maxaa gaarsiiyey heer ay xitaa ku qori la'yihiin dhowr su-aalood oo jaamacadda ay ku jawaabaan lagu xiray ama resumegii shaqada taas waxay itustay inaa dabagalo meesha ka socdaan markay aragto iskuuladii north minneapolis southty sida ay u yihiin underfunded iyo quality of tiijarada jooga inaysan ahayn the best of the best award dadka ugu muxuu ah qalbiga ama fiican marka taas ay u kaliftay in u ordo ah noqdo qofkii haddaa xitaa ahaya hal qof oo boqol qof ku dhex jira kii u noqon lahaa cod mar walbaba yeeriya dhibaatada meesha ka maxaad u qabanaysaa dhallinyarada inaan soo baasgarayno sharciyo inaan la dagaalano iskuullada markii xitaa la siinayo lacagaha in isku si loo siiyo haddii iskuulkan la siiyo isku standard lagu wada sameeyo macalimiinta loo wada qaabiyo intii ilaa iskuulkan ha qaato lacag badan sida usoo qaataan jiijirada ugu wada wanaagsan iskuulkana ha lagu yaraayo oo yeesan awoodin dad taya leh inay ilmahoodii wax baraan xitaa iskuulka markuu dhammaado galabkii after school programka haddii ay kala funding fiican yihiin ciyaalkii waxba ma helayaan marka waxaanay ugu talisay marka inaa u ordo sida ugu soo dhiciyo wixii xaq u ah districtigaas marka ciyaalkaas soomaalida ama madowga wixiyana minoritiga iyo farqiga cadaanka ilmahooda u dhexeeya in uusan weynayn oo la isu soo dhoweeyo sababtaa cunug cunugka fiican ma jirto qofka hadduu ilaahay caafimaad siiyo waxay ku xirantahay meeshuu ku karo iyo waxbarashada la siiyo iyo wixii waalidkiis u qabtaan laakiin haddii lagu dhaho cunugaana ka caqli badan cunugan ma jirto waa sida geed la beeraya oo kale haddii la waraabiyo loo roonaado geedka wuu qurux badnaa shacniga ka muuqanayo isku sii ubex suleybaan ciise oo uu cararaya aqalka duqowda ee sanadka magaalada minneabolis degmada konton iyo sagaalaad ayuu ahaa oo iigu waramayey washington halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a markaana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan heeskan dabacsan
heeskaasi ay noogu luqaynayso fanaanada deeqa ciise ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacadeena subaxnimo wasaare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan iyo barnaamij soo saaraha sare bashiir abikar cabdulaahi oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
xog lahaadaan